kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaa kaabe u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jacalka waxbarashada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa kaalinta ay tiknolojiyadda ku leedahay horumarka cilmiga barnaamijka waxaa soo saaray halkanna idinkaga socodsiin doona anigoo ah ibraahima cali ee soo dhowaada saaxiibayaal
caynulcaafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baay helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba ina keen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani haybow ina soo geli kusoo dhowaada ceenulcaafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynucaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaalada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiya ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashii aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynu caafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan gudaha usii galno barnaamijka ka hor inta aysan soo ifbixin aaladda tiknolojiyadda dadkii hore waxaa caqabado badan ka haystay helidda xogaha cilmiyeed ee aqoonta ku salaysan waxay ugu safri jireen meelo kala duwan adduunka daafihiisa si ay u helaan aqoon ku filan markii la gaaray casriga tiknolojiyadda oo adduunka uu helay internet ku filan waxaa sahal noqotay qofka inuu cilmiga ku helo muddo gaaban wuxuu daqiiqado yar qofkii ku heli karaa cilmi baaxad weyn haddaba waa maxay tiknolojiyadda maxay tahay caqabadaha xilliyadii hore soo wajihi jiray dadka raadiya cilmiga ma jiraa in laga gudbay caqabado badan oo hore u jiray weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hordhignay injineer cabdulaahi nuur oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda muqdisho horta teknolojiyada waa faham guud ama in si guud loo fahmo magac weyn waaye teknolojiyada marka yani si loo fahmo waa la kala qaada dadka qaar waxay u fahansan yihiin technolojiyada inay tahay computer oo kale computer technology inay tahay laakiin technolojiyada hadii laloo computer way ka weyn tahay oo waxyaaba waxa waaye nolosha bini aadanka horumarinayso technolojiyada wax kale maahane waxyaaba qaar oo bini aadanka noloshiisa yani horumarinayso sida maaragtay naftirka teleefonadii oo kale lasoo saari jiray maaragtay xirfadaha bini aadanka sida engineerada oo kale waxyaaba isticmaalayaan marka technolojiyada wax kale ma ahane waa aqoon maaragtay bulshada yani se u nool yihiin ay u horumarin karaan noloshooda yani waagii hore laga soo bilaabo oo dadkii hore qof walba marka noloshiisa u noolaan lahaa si ay u fududaato ayaa technolojiyada loo aasaasay oo magaca technolojiyada wax kale ma ahane waa in la fududeeyaa nolosha bini aadanka yani qof walba sida uu noolyahay shirkad ha noqoto wax walba ha noqoto iskuulada waxbarasha dhammaan qof walba sida uu noolyahay in si ka fudud la helo ayaa teknolojiyada ay tahay walahi teknolojiyadu way badan yihiin eh, qeyb waxaa waaye qeyb waxaa lahaa communication technology aa lahaa qeyb medical technology waaye qeyb waxaa waaye electronic ama electric technology Eh, way fara badan yihiin shirkadaha naftirkooda teknolojiyada ay isticmaalaan mashiniska oo kale loo isticmaalaa marka teknolojiyada way badan tahay oo maanta hadda yani waa waa tirnin haddaan dhahno aaday u tiro badan tahay marka teknolojiyada waxaa kusoo koobaynaa marka inay tahay waxyaabaha loo isticmaalo meesha meelaha caafimaadka yani communicationka dadka si u wada xiriirayaan dadka si wada- u wada xiriirayaan waagii hore way adkeed mar walba mar marka ka dambeyso waa la fududay waxaa tusaale kugu filan yani communication technologiyada la isticmaalayay waagii hore waxaa la isticmaali jiray taar iyo maaragtay waxyaabo badan xitaa dadka qaar waalidiintooda ama qaraabadooda ka maqan oo meelo qaar ay jiraan waxaa arkaysaa communicationka aada ugu adkaa si ay u wada xiriiraan waxay isticmaali jireen tusaale raadiyaha in cajalad lasoo duubo cajalad la keeno lasoo duubo oo la dhaho baahidaada sheeg qof walba baahidiis uu sheegto oo u diro qofku markaas u baahan yahay in yani communication la sameeyo oo yani baahidiis u sheegto teleefon uu ka wacanayo ma leh laakiin qofku wuxuu sameynaa cajaladaa soo duuba cajaladiyaa loo diraa marka qofka meeshuu joogo yurub ha joogo afrikadan carabtan meeshuu ka joogo qofka marka qaraabadiis maqan si communicationka u adkaa markaas yani cajaladaasaa la duuba cajaladiyaa waxay tagay marka hal bil kadib in qofkii ay gaarto wicitaan haddii la dhaha markii hore taarkan la isticmaali jiray aa arkayso taararka oo kale markii qofka la waco isla markii xitaa safa ku jiro privacy ma jirin waagii hore privacy waxaan ka wadaa qofka hadda wuxuu raba wuu ku hadli karaa qofka la hadlaayo privacy uu ka hadlaa waxyaabahaas sir- sakarat u ah ama dantiisa gaarka ah uu ku hadlaa laakiin waagii hore waxaa lagu hadli jiray waxay tahay in taarka waxaa qofki yaqaana yaqaanay taarka waxaa waaye dhowr qof aa fadhiisanayso saasaa laiskugu xigaa marka qofka hadlaaya ee wuxuu ka hadlaya waa maqlaya adi- automatically waa maqlaya dhibaatada jirtay ay ka mid ahayd marka communication technology aa la marka dadka si ay u wada xiriirayaan ay u macaamilayaan haddii qof meelka ku dhinto qofki kale ma ogaan karo automatically dadkii oo inay duugtaan qaraabada marka wax qofkii goormaa dhintay muddo kadib waxaa la dhihi doonaa qof hebel waa dhintay marka teknolojiyada marka waxay fududeysay hadda waxaasoo dhan oo culeys ka jiray ayay fududeysay oo waxay ka dhigtay in maanta hal qol yani markii internet la helay kadib internetka naftirkiisa waa teknolojiyada qeyb ayuu ka- kasoo geli doonaa kan ugu muhiimsan oo hadda la helay oo teknolojiyada la kobciyey waxaa kamid ah internetka waa horumarka waxbarashada teknolojiyada plus yani computer technology iyo internetkii iyo waxaasoo dhan teknolojiyada markii lasoo koobo oo la dhaho technology yani waxbarashada wax badan ay ka bedeshay waagii hore waxbarashada iyo waagii hadda hadda aan joogno aan ku noolnahay zamankan iyo wixii ka- ka dambeeya teknolojiyada waxay noqonaysaa mid yani kasii daran teknolojiyada markii waxbarashada waagii hore wax badan ayay ka bedeshay tan hadda oo maanta aan ku noolnahay waxaa kugu filan tusaale ahaan teknolojiyadii hore yani waagii hore yani waxbarashada way adkeed distance learning ma jirin hadda waxaa jiro distance learning jiro online course jiro websitedaasaa lala yani lala falgalaya oo qofku macluumaadku u baahan yahay casharada u baahan asoo jaamacad tagan ayuu ka akhrisanayaa si online u akhrisanayaa marka waxay tagtay hadda marka in la fududay waagii hore sabuurada wax lagu qori jiray hadda waxay tagtay in yani maara sabuurad iyo qalin ma- maxaa la jeestaa wax lagu qori jiray hadda waxbarashadii waxay tagtay in maaragtay eh, jeestadii iyo macalimiinta ay ku dhibanaayeen inay yani in loogu bedelo qalin oo yani dhibaato ku keeneen samboor xitaa ku rideen marka teknolojiyada mar way isbedelaysay markii hore ma jirin computer computeraa la keenay ardada wax ku baran karaan wax kale ay ku fududaysan karaan waxyaabaha ugu muhiimsan marka waxbarashada ay ka bedesho waxaa ka mid ah marka in yacni laababkii jiri jiray oo qofka macluumaadku u baahdo in laabka uu tago oo buugaagtaas akhriyo ay ahaan jirtay hadda laakiin si fudud ele- waxaa waaye global library oo information yaalo oo internetkaas hadduu helo ay ku xiran tahay keliya inuu internet helo wuxuu heli karaa marka macluumaadkii ugu badnaa oo kalaaska macalinka u diray iyo waxyaabaha uu baranayay conceptskooda iyo inuu fahmo waxay kuga xiran tahay inuu internet helo hadduu helo marka macluumaadkii oo dhan iyadoo digital ah oo electronic documents ah waxay yaalaan internetka yaalaan website ay yaalaan qofku markuu akhrisan karaa si fudud ku akhrisan karaa marka waxay tagay marka teknolojiyada dhanka waxbarashada yani wax badan ayay ka bedeshay wallaahi internetka teknolojiyada internetka markii la helay ayaa wax walba fududaatay ka hor laakiin waxay ahaan jirtay dadka inay wax qoraan yani ay buugaagtaas ay akhriyaan eh, history yani dadka yani wixii taariikhi ah cilmi ah oo dhan wax la diiwaangeliyay oo la qoray keliya ayaa lagu raadin jiray qofka marka aqoontiisa inuu kordhiyo in education markii laho waa in laabkaas uu ku xirnaa bis macalinka waa inuu wax yaqaanaa oo yacni wixii oo calaa dahri lqalbi qalbigiisa ay ku jirtaa aqoonta ee aqoontaas wax teknoloji a fududaynayo oo maaragtay oo si fudud qofka asoo magaalo kala joogo uu ku heli karo ma jiri jirin dadka qaar aqoontooda dibadda ay u aadi jireen si ay aqoon badan ama wadamada qaar annaga soomaaliya oo kale markaa joogno waynagu adkeyd in aqoon badan aan sameyno darajadeen waxay ku ekeyd keliya dugsi sare inaan dhameyno marka dugsiga qur-aanka laga soo tago iskuuladii iyo yacni primary and secondary markii laga soo tago aqoonteen waxay ku ekeyd dugsi sare inaan dhameyno keliya marka waxaa adkeyd in aqoon badan oo tiro badan la helo laababkii xitaa maya ma ooli jirin soomaalida laabkiyaa la keenay laabkana kee waay laabka caadiga ah haadhka ah oo la akhrisanayo kutubadii iyo waxaas macluumaadkaas la akhrisanayo laakiin teknolojiyadu waxay fududaysay wixii oo dhan oo oo kutubadii ku qornaayeen oo aqoontii dadkii hore laga soo minguuriyey oo laga keenay oo dhan oo kutubo ay ku qornaayeen waxaa loo bedelay digital loo bedelay oo internetka in laga helo si fudud qofka ku helo haddii internet la helo saasaa laga dhigay marka teknolojiyada ayaa fududaysaya la dhihi karaa waxbarashadii hore ee adkeyd hadda waxbarashada hadda fudud yani taasaa yani teknolojiyada wax ka bedeshay kalsoonida horta aqoonta maaragtay tii hore ee dadkii kutubada wax ku qori jiray ee kalsooni markii la laho waa tan tii hore a ka kalsooni badan ee waxay ugu kalsooni badan tahay tan hadda dadkan ay joog dadkan joogaan wixii dadkii hore ay qoreen ama ay sameeyeen oo buuq ahaan ay u qoreen ayay horta waxay ka dhigeen maaragtay digital ka dhigeen laakiin markii laho aqoon aqoontan oo hadda maaragtay korortay yani adduunkii oo dhan yani wixii oo dhan oo laga dhigay wax oo fudud laga dhigay wixii oo dadka qaar meelo qaar hataa waxaa arki jirtay dadaa ka shaqayn jiray kambanigan boqol qofaa dhagax qaadi jiray hadda dhaqi dhagaxii waxaa qaadaya waa arkaysaaye waxaa qaadaya waa mashiina qaadayo waxaa la fududeeyey marka ama hoos loo dhigay xoogsatidii oo shaqada ay qaban lahayd hoosaa loo dhigay oo badqabka macluumaadka macluumaadkii hore iyo macluumaadka haddaba antoodaba badqabkooda hadda markii loo markii horena badqab fiicanay lahaayeen haddana badqabkooda yacni aaday ugu sii fiican yihiin tii hore way kasii fiican yihiin sababtu waxay tahay tan way keedsan tahay waxay ku keedsan tahay weliba waxa la dhahay clo drive aa lagu keedin karaa ama google drive aa lagu keedin karaa ama dhammaan yacni driveskan oo maaragtay caloodka ayaa lagu keedin karaa oo xogtaas ay tahay mid laisku haleyn kara liability accessibility labadaas sifo oo ugu muhiimsan ayaa suuragelinayo xogtii inay noqoto mid saved ah tusaale markii aan ku siiyo haddii maaragtay kutub oo kale oo wax kugu qorna cilmi badan kugu yacni kugu jira meeshaas oo maalin walba inaad haysata ay noqoto micnaheed waxay tahay beri ka maalin haddii aad ka tagto ama kaa gubto hadduu adaadan aqoontii kor ka haynin micnaheedu waa weysay waa aqoontii ama cilmigii meeshaas ku jiray kutubadii iyo maaragtay laabkii oo kale haddii oo dhibaato gaarto destroyed noqdo ama desister ku dhaco waxa waaye badqab ma noqon yani xogtii waxay noqonaysaa in la waayo laakiin hadda wax walba haddii la sameeyo xogta laabka oo dhan waxay ku jirtaa ase digital internetka iyo jitaala oo waxay ku jirtaa cloudka ay ku jirtaa oo cloudkaasna muhiimadiisu waxay tahay storage media waaye oo meel wax lagu keediyo oo maaragtay storage ah waxay faa-iido u tahay marka xogtii oo dhan meeshaasaa loo keenay wixii laabkii ama kutubadii akhrisan jirtay iyadoo digitaala meeshii taala marka badqabka hadda ayaa ka fiican kii hore waayo kan hore wax kastaa ku dhici kara desisteraa ku dhici karo yacni biyay qaadi karaan oo way guban kartaa whatever way ku dhici karaan laakiin hadda xogtaada meel walba akoonkaaga besay kugu xirta kugu jirtaa oo kugu xiran tahay meel walba aad tagto automatically waxaa waa helaysaa xitaa ma ahan wax kaa dhumaayo virus wax taabanayo ma ahan xogtaada marka waxay ku keedsan tahay coloodkaas ama drivekaas storage mediaha ay ku keedsan tahay marka badqabka xogta ama macluumaadka ama aqoonta hadda ayaa kasii fiican tii hore macluumaadka waxaa lalahaa hadda dhammaan macluumaadka internetka yaalo ma ahan mid yacni accuracy ah micnaha mid kalsooni badan lagu qabo meelaha qaar teknolojiyada dadka yani tacriifiyo ama aada u falaqeeyo oo kutubo badan casharo badan iyo buwaagka buwaag badan ka qoreen waxay tusaalo soo qaadanayaan tufaaxa oo kale markii la kala jeexo maxaa kasoo bixi karo tufaaxa yani waa la yaqaana gudihiis wuxuu yahay moogtahay markaas waxay tusaale usoo qaadanayaan tufaax markii la kala jeexo liin hadday kaaga soo baxdo micnaheedu waxay lamid tahay waxay lamid tahay wax walboo tufaaxii aad taqaanay oo gudihiisa liin ma aheen waa tufaax tufaax markii la kala jeexo lix liin ay soo baxayso micneeda waxaa la lahaa dhammaan macluumaadka oo internetka yaalo ma ahan mid kalsooni lagu qabi karo mid saxa maahan qof walba wuxuu rabuu sheegi karaa marka waxaa la dhihi karaa meeshaas tusaale waxaa loo soo qaataa sawirkaas lagu muujinayo in dhammaan macluumaadka yaalaan internetka meelaha qaar oo tiknolojiyada lasoo dhiga inay tahay mid kalsooni lagu qabi karo marka kalsooni ma lagu qabo inta badan waa mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa dadka maaragtay maanta hadda joogay iyo kuwa kale imaan doona iyo dad tiimka hadda waxbarto oo oo bahda waxbarashada waxaan dhihi lahaa qof walba filli walba uu baran lahaa yacni tusaale qofka marka dusar dhameeyo inuu doorto waxay noqonay maaragtay jaamacaddu dhigan lahaa wuxuu jaamacaddana filliga uu kasii dhigan lahaa inuu doorto ayay noqonaysaa haddii filli uu doorto ardayga marka filli uu rabo ha barto ha barto medicine ha barto maaragtay engineering ha barto shareeca ha barto adi maanta waxaa la ogaaday oo dadkii dhan ay baahi badanna ay jirta ay ogaadeen in filli walba aada baranayso ay muhiim u tahay ama bays ay u tahay ama sal ay u tahay technolojiya inaa barato technolojiyada gaar ahaan yacni qofkii inuu combyuter yaqaano macluumaadka combyuterka inaad ku tahay digital literacy waxa lahay oo macluumaadka ama aqoonta combyuterka inaad baaqi ku ahaato sidoo kale aqoonta taleefanada inaad baaqi ku ahaato aqoonta websyadadii xitaa inaad fahansanaato kaamirooyinka inaad fahansan tahay dhammaan technolojiyadii oo dhan qofkii inuu baaqi ku ahaado micneed waxay tahay qofkii inuu it man yahay keliya kuma xirna waxay ku xiran tahay qofkii inuu yahay qof xirfadyaawi ah qofkii inuu xirfad iska dhiso xirfadda noocay rabtay noqon kartaa marka adi haddii aad baranayso medicine waxaa qasab kugu ah inaad xirfadyaawi tahay oo noloshaada iyo filligaad baranayso ay kaa saacidaysaa tiknolojiyada sababtu waxay tahay qofka shareecada hadduu baranayo waageer waxaa aan jirtay qof walba oo xafiis ka shaqeeyo shareeca hadduu habarto madax soo ah haddana ma yaqaano howto howto howto use xataa combyuterkiis ma yaqaano telefonkiis ma yaqaano qofka waxaa arkaysaa hadda maanta iphone uu soo gadanaya ma yaqaano sida uu isticmaalanaa therefore marka qofka waa inuu updated ahaadaa oo mar walba aqoonta cilmiga wax walbo technolojiya inuu baaqi ku ahaado yacni wax walbo inaad fahansan tahay ayaa muhiima maanta wax walba waxaa waaye fadhigaaga kugu imaanayaan ha ka caajisin ee filligaaga marka waxaa horumarin karo dadka soo socda iyo dadka hadda jooga waxaa uula dardaarmayaa filli walba aad baranayso maanta kama maarantid inaad noqoto digital literate yacni qof inuu qof baaqi ku ah aqoontan oo technolojiyada aqoontan combyuterka aqoonta telefoonada aqoonta whatever inuu baaqi ku ahaado qof qof walba maanta filli walba uu baranayo in education ayaan ka hadlayaa marka qof walba wax baranayo waxaa muhiim ah oo sal u ah sida qofka markii waxaa barana uu dhaho oo loo kala qaybinayo diini iyo maadi diinihii qofka waa masti qofka inuu beysay u tahay qofka shaksiyadiisa waxaa beys u ah inuu diin barto si shaksiyadiisa wadefa uu noqdo rofesor haduu noqdo qof qiimo leh uu noqdo laakiin maadi markaa baranaysan waxaa asaas u ah cilmigan technolojiyada noocuu raba ha noqdo combyuter hadduu raba noqdo telefon ha noqdo waa in qofka markii telefon soo gato hadda ma la baraayo wax jaamacad loo tagayo maaha like that combyuterka inaad jaamacad u tagto maahan asagana yacni waxyaabaha waxyaabaha muhiimka ah real lifekaaga noloshaada daily activitygaaga kaa caawinaya inaad adi barato oo waxay tahay inaad adi la qabsato oo ku falfalaado combyuterkii telefonkii wax walbaoo teknolojiyada ku saabsan barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiya himilo f m migahartis
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlisibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta ceenu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurusibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynulcaafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynu caafiya idin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsabyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agagarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaragga boqor ha naga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor ha naga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiya ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabdiqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbeddelku kaa daweynayaa cudurrada uurkujirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
madrasadaan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'dooda udhexayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya wax wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka sideedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalan jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka oo aan ugu talagalnay ardada da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex wadada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزي من سعى لخدمة القرآن
murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin ha mogaanin taariikhda waxaan leeyahay ha mogaanin taariikhda waxaan leeyahay waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa magaca weyn mahadda keenay kii muujinaye magaca weyn mahadda keenay kii muujinaye agar la'aan mati waayel manfaciisu deeqo agar la'aan mati waayeel manfaciisu deeqo ma akii ku muraadsaday kaaga ma suga ma kasta u haraadan ma akii ku muraadsada kaaga ma suga ma kasta u haraadan murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idiin soo saaray halkaanna idinkaga tabinayay aniga oo ah ibraahim cali dhammaanteen oo isku duuban waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah
caqoonba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsantayo aas